aanu ku bilownay abaaraha ka jira qaybo ka mida gobolada soomaaliya ayaa saameeyey boqolaal kun oo qof oo xoolodhaqato iyo beeraley isugu jira oo ku nool gobolada koofureed ee wadanka soomaaliya dadkaasi ayaa waxaa ka mid a boqolaal qoys oo markii ay ku xoolo beeleen abaarta ku soo barakacay oo soo miciinbiday nawaaxiga degmada diinsoor ee gobolka baay sida uu warbixintan ku faahfaahinayo mukhtaar maxamed catoosh boqolaal qoys oo barakacyaal ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay gaareen degmada diinsoor ee gobolka baay barakacyaasha ayaa ka yimid tuulooyin hoos yimaada degmada diinsoor sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka degmada diinsoor guddoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaan xaaji siidow oo aan khadka telefoonka degmada diinsoor kula xidhiiray ayaa sheegay sababta ay dadka u soo barakaceen inay tahay abaaro aada u daran oo ka jira tuulooyinka hoos yimaada degmada diinsoor iyo kooxda al-shabaab dadka tuulooyinka ku dhaqan dhibaato xoogan ku hayaa waxaa soo barakiciyaan dadka meesha joogaan al-shabaabka id ayaga ka sameeyaan ayaa rabaan waa soo barakiciyaan aragtidooda inaad diidayaan dartooda ahaa weli aa soo barakiciyaan wax hadda ayaga ku sababeen ma laha dadkaas dad xoolo xoolo jaro ay ahaayeen dadkii xoolihiina waa ka dhamaadeen beerihiina waa waa u diida dalagkii beerihiina muddo intaas sano ah wax uguma soo bixin dad dhibaato ka muuqato waayo dad oo bani aadan ah sidaan dhibaatada ka muuqato wax oo bani aadamnimada ka baxsan waayo annakato dadka hadda ma wataan ilmahooda hadda guri wax ka dhistaan ma wataan raashin ma haystaan
maamulka degmada diinsoor waxay kaloo sheegeen toddobaadkii ugu dambeeyey in degmada ay soo gaareen in ka badan saddex boqol oo qoys oo barakac ah kuwaasi oo ay sheegeen inay dejiyeen meelo gaar ah
marka ayaga soo socdeen waxaa u sameynay laba meel aa u diyaarinay degmada aa u diyaarinay labada boos oo waa xaadnay waa u sameynay dibadejin fiican ayaa u sameynay laakiin dadkan wixii oo cid kasta oo kaalan qaadan karta dhibaato ka waayan laakiin dejin waa u sameynay biyo oo waa siinay wixii raashina maanta laba qof ayaa soo laba qof u dhasheen dadka reer diisorka aa soo dhiibteen min konton koos raashinkooda aa soo dhiibeen maanta waa siinay barakacayaashan ayaa yimid degmada diinsoor xilli degmada ay go'doonsan tahay oo ay kooxda al-shabaab u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan wuxuuna guddoomiyaha degmada diinsoor ku baaqay in kaalmo lala soo gaaro dadka dhibaataysan ee soo barakacay
wallaahi atoshow dadka degmada joogaan ayagoo xaaladooda ilaahay ogaa dadkii waxaa ka noolaayeen dadka diinsoor joogo beero ayaa ka noolaayeen qofka shaqada hadda aadaayo meel shaqa loo aadayo malaha dadka inaa iska xamaalato ahaa qofka si guri dhisan kara guri dhisaayo wixii dhan hadda waa iska xaqirimeen beerihii dalag ma jiro dhibaato badan ayaa kii haddan markaas dadkii diinsoor dhibaatada kaysay ayaa haddana dad kale oo tuulooyinkii deganaayeen ayaa oon iyo dhibaato al-shabaab ka soo qabatay qax lasoo geli ayaa isla imaaday magaaladii cid kasta oo anaga waxaa ugu baaqaynaa dowladda koonfur galbeed ha noqoto maamul goboleed ha noqdo meel dhibaato taalla waayo in oo shacabkan iyo dadkan barakacayaalkan iyo shacabkan degmada diinsoor waxaa leenahay cid kasta kaalin qaadan karta in kaalintooda kasoo qaataan abaaraha iyo biyarida ayaa ku baahayay bilihii ugu dambeeyey deegaanada koonfur galbeed soomaaliya tuulooyinka degmada diinsoor hoos yimaada ayaa ka mid noqday meelaha ay sida gaarka u saameeyeen abaaraha barakacna uu ka jiro mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo